بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii albalaaqa alwaadixa qaybtii cilmilmacaaniga waxaan soo bilownay alinshaa alinshaga wuxuu u qaybsamay dalabi iyo khayru dalabi uu qaybsamay qaybta dalabiga ah ayay balaaqadu ka hadashaa ama cilmimacaanigu ka hadlaa oo ah maa yastadci maluuban hayra xaasilin waqta dalab waa wax lagu dalbanayo wax madluuba oo la rabo in la sameeyo oo waktiga dalabka ka horna aan dhicin dariiqiisuna waxa uu noqdaa waxyaabaha madluubka ama dalabiga dariiqiisu wuxuu noqdaa amar in lays amro oo ficilkii in la sameeyo layska dalbado iyo nahyi oo layska dalbado ficilka in laga hadho ama laga joogo iyo istifhaam in su-aal la isweydiiyo iyo tamani oo isaguna nooc dalabiga ka mid ah oo ah waxaad jeceshahay oo yaro adag in la dalbado iyo nidaha oo yeedhmadii ah shantaa qaybood ama shantaa baab ayaa cilmulmacaanigu ka hadlaa inshaaga aan dalabiga ahayn iyo keyr dalabiga ah sida tacajubka iyo madxiga iyo siyaqulmadxi wadami iyo dhaartii afcaalu rajaagi afcaalu muqaarabada qaar ka mid ah siyaqulcuquud waxyaabaha iyaga ah kama hadasho cilmicaligu kama hadlo marka taa iyada in yar aynu tamriin aynu kusii caddaynayno namuudaj aan leeyahay aan kusii caddaynayno namuudajun hada namuudajun libayaani nawci linshaa namuudajkana wuxuu u sugan yahay inaynu caddayno nooca inshaaga libayaani nawci linshaai inshaaga noociisa caddayntiisa fii kulli mihaalin mihaal walba ku dhex sugan mihaalkaas oo ah min alamhilati alaatiyati amilada soo socota almithaal awal waxa weeye qaala abu tamaam abu tamaam shaacirkii waxa uu yidhi laa tasqinii maa almalaami fainanii sabun qad istacdabtu maa bukaay laa tasqinii maa almalaami fainanii sabun qad istacdabtu maa bukaay laa tasqinii hay waraabinin hayga waraabinin hay cabsiinin maa almalaami canaanta biyaheeda hay cabsiinin macnaa hay canaananin fa inii anigu fa inanii anigu sabun waxaan ahay mid cishqisan cishqi hayo cishqiga weliba noocadiisi si daran baa sabi la yidhahdaa qad istacdabtu waxaan macaansaday oo ii macaanaaday maa abukaayi oohintayda ama boohitaankayga aan booyaayo ilmada iga soo daadanaysa ayaa ii macaan oo ilmadii ma ilmadu way dhanaan tahay ama way kulushahaye ilmadaasa aniga ii macaan buu ku leeyahay marka canaantii buu leeyahay sidii wax biyaa oo kale ah ayuu ka dhigaya u leeyahay waraabin maxalushaahidku waxaa weeya laa tasqini uslubkaas laa tasqini usluubku waa dalabi dariiqiisuna waxaa weeyaan waa nahyi waayo laa tasqini buu yidhi hay waraabin sidii kii kale uu yidhi maaragtay laa tasqinii maa alxayaati bidillatin walaakin walaakin isqinii cala alcizi maa alxandali laa tasqinii hay waraabinin maa alxayaati nolosha lagu nool biyaha lagu noolaanaya haygu waraabinin cala dulli laa tasqinii maa alxayaati bidillati manaa anoo dulli ku sugan oo dulli ku dhex jira biyo macaan haysiinin walaakin isqinii waxaad i waraabisaa cala alcizi sharafta waxaad igu waraabisaa maa alxandali geedkii unuunka ahaa ee qarmuunaa biyihiisii qadhaadhaa qadhaadhaa ee anigoo cizi ku sugan waraabi manaa waa wuxuu naga jeedaa marka hadda waxaanu mihaalku yahay laa tasqini usluubkaasi waa usluub nahya waa dalabi inshaa dalabiya dariiqiisuna waa dariiqu nahyi weeye wa mima yu'thar waxyaabaha laga soo naqliyo lasoo naqliyo xadiis ahaan loo sooriyey waxaa ka mid ah axbib xabiibaka hawnan ma axbib jeclow xabiibaka ka aad jeceshahay jeclow hawnan ay xubban hawnan jacayl fudud oo sahlan maa oo aad u sahlan qofka markaad jeclaanayso aad ha u wada jeclaanin oo aad ha u wada lidin casaa an yakuuna laga yaabo inuu ahaado baqiida ka midaad necoshahay necab tahay inaad isnacdaan baa laga yaabaa oo aad kala boodaan yowman ma maalin uun yowman maalin maalintoo ma maalin uun ah wa abqid waxaad necdaa baqiidaka kaad necaysana oo nac kaad necbaanaysana nabcaw hawnan yani nacayb hawnan ah fudud ma oo macnaha aada u fudud casaa an yakuuna laga yaaba inuu ahaado xabiibaka mid aad jeclaato yowman ma xadiis ahaana waa loo soo wariyey waxa weeyaan axbib waa alab dariiqiisuna waa amar irshaad buu insha allah noqon doonaa hadhowey casaa an yakuuna baqiidakana waa rajaa isaguna waa alab laakiin waxa weeyaan waa alab oo maxaanku idhaahdaaye cafwan waa inshaa hayru dalabi waa inshaa hayru dalabi casaa an yakuuna baqiidaka yowman ma inshaa hayru dalabi weyn isagu wa abqid nebcaw baqiidaka kaad necab tahayna kaasna waxa weye inshaa dalabi ah dariiqiisuna waa amar casaa an yakuuna inuu ahaado xabiibaka mid aad jeceshahay yowma ma maalinun kaasina waxa weeyaan inshaa hayru dalabi ah leanna waa min afcaal arajaa miaalka saddexaad waxa weye qaala ibnu zayaad ka ibnu zayaad la yihahdaa wuxuu yidhi yamdaxu isagoo ammaanaya alfadla ibnu sahl ninka wasiirka ahaa ee alfadl ibnu sahl la yidhaahdo waxaan u malaynayaa wasiirkii haaruun miyuu ahaa mise ma'muun wasiirkii ma'muun buu ahaa ninkaasuu ammaanayey wuxuu yidhi yaa naasira diini idrasad xabaa'iluhu laa anta akramu man aawaa waman nasara yaa naasira diini ka diinta u hiiliyeyo buu yidhi ka diinta u gargaarayo id waqti rasad ay gabowday oo ay baaliyowday xabaailuhu xadhkihiisa diintii markay dadka ay ka tageen oo maaragtay ay dayaceen oo ay baaliyowday xadhkihiisii baaliyoobeen kii diinta u hiiliyeyo la'aanta adigu akramu man midka ugu karaamo badan baa tahay aawaa soo dumay dadka waman kii baa tahay ugu karaamo badan dadka nasara hiiliyada diinta u hiiliyey maxalushaahidku waxa weya yaa naasir addiini waa inshaa dalabi ah dariiqiisuna waa nidaa yaa naasir addiini yaa naasir addiini yaa naasir addiini itrasad xabaa'iluhu markii xadhkihiisu ay gaboobeen xadhkihiisi ay duugoobeen baa diintii u hiidhisay la'anta akramu man aawa kii soo dumay ee diinta dadka ku soo dumay ka ugu wacan baa tahay waman nasara kii diinta u heliyay ka ugu wacan baa tahay miaalka ama namuudajka afraadna wuxuu noqonayaa liumayata ibn abi salta ayuu u sugnaadaa ayaa wuxuu ammaanayey fii alabi xaajatin ninbuu wax ka ramay ibnu jadcaan la yidhaahdo marka wuxuu yidhi adkuru xaajatii am qad kafaanii xayaauka ina shiimataka alxayaau adkuru xaajatii am qad kafaanii xayaauka ina shiimataka alxayaau wuxuu yidhi adkuru miyaan sheegtaa xaajatii baahidayda miyaan sheegtaa niyo ibnu jadcaan la yidhaahdaa baahidayda miyaan kuu sheegtaa am mise qad kafaanii waxaa igu filan xayaauka xishoodkaaga iyo deeqsinimadaada ayaa igu filanoo haddaan ku agimaadaba anigu aan waxbaba sheegan baa dee wax ii dhiibaysaa ayoo kolleyay hagaajinaysaa ina shiimataka dabeecaddaada iyo akhlaaqdaadu alxayaa xishood weeye marka aadkuru istifhaam weeyaan aadkuru xaajatii amqad kafaani usluubkan marka waxa weeyaan usluubkiisu maanaa dariiqiisu waa istifhaam waana dalabi inshaaga meesha ku jira waa dalabi dariiqiisuna waa istifhaam marka ninka ubayibto ibn abi salti baa la yahdaayoo nin gabay badan buu ahaa nin waxa uu ahaa maaragtay yuhuudda iyo kutubtooda nasaarada iyo waxaasuu akhriyey waxauna naftiisa ugu sheekayn jiray adigaaba adiga markii ay yuhuudiya nasaaradu ku yidhaahdeen nebigii aakhiru zamaan baa lasoo saarayaao carabtaa laga soo saaraya oo waa carab nebigaasina isagaaba isu dhigayba maarata dabadeedna maalin baa waxa la yidhi safar buu galay xagga iyo shaam buu aadayo dabadeedna nimankii carbe nimankii yuhuuddii iyo ruubaantii iyo axbaartii xaggaa shaam joogtay baa ku tidhi nebigii waa la soo saarayba nebigu waa soo baxayba habeenkii buu seexan ba waayale galgashay galgashay galgashay galgashay ila waa nin nebinimo isu qoray subxaan allah marka ninkaas nebiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi ah ayaa nebiga calayhi salatu wasalaam ay israaceen inuu daabadiisii la korsanaa baan filaya haddaanan wahabsanayn saxiixulmuslim marka wuxuu yidhi gabaygii umayita ibnu salte ayaan u inshaaday nebiga oo aan u mariyey ii kordhi ii kordhi buu lahaa ilaa aan boqol beyt ka saaray dabeedna wuxuu yidhi qad kaada shicruhu an yuslima wuxuu ku sigtaba ama ku siganayaaba gabaygiisu inuu muslim inuu muslimo islaamku awaa'ilkiisii buu ayuu ayuu ayuu dhintay mana islaamin iska xasidba iyo waxbaa iskaga dhacay marka ninkaasi aadkuru xaajati ama qad kafaani xayaauka ina shiimataka alxayaau gabayga ninka ibnu jidcaleh ku ammaanayey istifhaam buu isticmaalay istifhaamkuna waxa weeyaan min waxay ka mid tahay min alinshaaa alabi ayay ka mid tahay miaalka shanaad waxa wey qaala zuhayr ibn abi sulma wuxuu yidhi waa zuhayraa wada garanaysaan kacab iyo bujayr buu dhalay oo laba saxaabi ah isaguse qabla alislaam buu dhintay laakiin intiisii nin wacan buu ku ahaa oo nabadoon ah oo xakiim ah oo yacni ah kuwii maaragtay xunafada la odhan jiray ee sanam iyo waxa inuu caabuday loo malayn maayo nin wacan buu ahaa waxa uu yidhi nicma mra'an harimun lam tacru naa'ibatun ilaa wa kaana limurtaacin biha wasaran nicma mra'aan harimun lam tacru naa'ibatun ilaa wa kaana limurtaacin biha wasara nicma waxaan ammaanayaa oo fiican nicma huwa imraa qofka soo socda imraaga soo socdaa wacana imra'an min jihati qof u fiicana alla fiicana qof fiicana nin wanaagsana harimun kaan ammaanayaa waxa weeyaan harim baan ammaanaya harim ibnu sinaan baan ammaanaya harim ibnu sinaan lam tacru maynan soo derin oo maynan iman naa'ibatu musiiba ma iman lam tacru ay lam tanzil may soo degin naa'ibatun musiibo weyn oo dhacday ma jiro oo abaaro iyo wax la mida iyo faqri iyo wax dhacay ma jiraan ilaa hadday dhacdo musiibadaasi wa kaana wuxuu ahaaday harim limurtaacin mid la argagaxsan bihaa musiibadaa mid la argagaxsan wuxuu u ahaaday harim wasaran wuxuu u ahaaday malja meel uu irkado meeluu la aado musiibadaas oo yacni musiibada ka fujisa oo waxtarta ayuu ahaaday marka nicma waa ficlulmadxi afcaalulmadxiguna waxay ahaayeen inshaagii khayrudalabiga ahaa bay ahaayeen afcaalulmadxi wadami waxay ahaayeen inshaagii khayrudalabiga ahaa bay ahaayeen nicma fiicana huwa shaksi imra'an baa tamyiizinaysaa imra'an qof ahaan u fiicana almaqsuusu bilmadxi kaana maanta ku geelayeelayaa harimun waa harim marka harimun si laba ciraabood buu leeyahay oo in laga dhigo maaragtay khabar mubtadihiisii maxduuf yahay oo almaqsuusu loo soo dee qadarto saa naxwaha ku barateen deedna harimna khabar noqoto iyo harimun in mubtadaba laga dhigo oo jumladaa hore ee nicma mra'an khabarkii laga dhigo oo fii maxal rafcin khabar ay noqoto jumladaa hore labadaa ciraabood bay ayay saareen lam tacru maynan iman naa'ibatu naa'iba mayn marka harim ibnu sinaan iyo ninkii la odhan jiray caw cawf ibnu xaaris laba nin oo reer musayna ah qabiilka musayna leh ayaa qabiil isdilayay afartan sano ayay magihii kala siiyeen kumaankun geel ah bay bixiyeen markaasay dabeedna magihiina kala qaata dibna haysu dilina sulux bay dhex dhigeen ilaa iminkadaa gabaygiisii markaa dee akhrido siduu markaa dee naharin baa dee arrintii aada uga helay maxaa leeyahay zuhayr baa aada uga helay oo ka mabsuuday suluxa iyo wanaagga iyo khayrkaa la sameeyey markaasuu aad ugu ammaanay harinbu aad ugu ammaanay oo iyo deeqsinimadiisa iyo kaalintaa uu galay ayuu aad iyo aad ugu ammaanay markaa gabay waaray ayaa harim loo tiriyey marka cumar bin khadaab baa arkay mid harim uu dhalay baan filayaa markaasuu yidhi aad buu idin ammaanay ninki lahin zuhayr bin abi sulma markaasuu yidhi annaguna aad baanu xoolo u siinay dee geel geel fara badan baanu ammaantaa ka siisanay markaasuu wixiina way dhammaadeen geeliinii iska tig laakiin ammaantii uu idin ammaanay haddaad tii reer haram ibnu sinaan miyay dhammaanaysa ilaa intii waa la akhriyaya weligeedii tusaalaha lixaad waxa weeyaan nmudajka lixaad qaala imrulqays ninkii imrulqays la odhan jiray wuxuu yidhi أجارتنا إنا غريبان هاهنا وكل قريب للغريب نصيب wuxuu yidhi ajaaratanaa tan aanu deriska nahay gabadha halkan ku duugan aanu deriska nahay innaa innagu macnaha adiga iyo aniguba qariibaane laba qariib baanu ku nahay haahunaa meeshin wa kullu qariibin mid kastaoo qariiba oo aan meesha laga oqooninna nasiibun qaraabuu leeyahay lilqariibi qariibka kale dadka qurabada ah ee meesha aan laga aqoonina waxay isu yihiin waxbay isu yihiin waa isku nasiib ajaaratana hamsadaas waa linidaay marka waxaa la yidhi markiu xaggaa ayaa ankara ka soo noqday ee uu u doontay ciidanka ilaa xagga turkiga ee uu soo noqday ee koodhka samaysan la soo siiyey ayuu markaa buur casiib la yidhaahdo agteeda ayaa xanuunkii ku qabtay markaasaa dabeedna xabaal buu ku arkay agtiisa xabaashani maxay ahayd sale gabadh iyadoo socota ah oo qariiba dhimatay baa meesha lagu aasay ha markaasi waa ka dabeedna tii buu la hadlaya markaasu ajaaratan aatan aanu deriska nahaye innaa ghariibaani haahuna labadeenaba qariib baynu nahay adiguna adoo qariiba baad halkan lagugu aasood ku dhimatay aniguna dee hadda anigan waa dhimanaya hadda waa naftii in yar bay kaga sii jirtay wakullu qariibin mid kastaoo qariibihiiba nasiibun lilqariibi ka kale ee qariibkaa waxbay isu yihiinoo waa isku nasab dadka qurabada ah iyagaa isdoonta iminka magaaladan laba qof aan laga garanay hadday joogaan oo labaduba qariib ku yihiin wax isu soo sheegeen waxaa arka markiiba iyagoo iyagii ishelay oo sheekaysanayaba oo magaaladii kaleba iska xiga maxaa yeelay kana waa qariib kana waa qariib labada midna meeshii maaha marka wuxuu leeyahay ajaaratana usluubkaasi waxa weeyaan waa usluub dalabi ah dariiqiisuna waa waa nidaa waa dariiqu nidaa weeyaan waay waaba sii boobadiyey wa qaala aakharu mid kalena waxa uu yidhi namuudajka toddobaad yaa layta man yamnacu almacruufa yumnacuhu xataa yaduuqa rijaalu qiba maa sanacuu yaa layta man yamnacu lmacruufa yumnacuhu xataa yaduuqa rijaalun qiba maa sanacuu yaa layta layta ayuu u dhawaaqayaa marka xarfu linidaa xarafkaasi asal ahaan waa xarfu linidaa laakiin ibnu maalig waxa uu yihi xarafku hadduu xaraf galo matele xarfu nidaagu hadduu xaraf kala galo oo xaraf kale loo nideeyo sida layta waa litambiihi culamaa u naxwi qaar ka midna waxay idhahdeen maya munaadihii baa xadfan oo yaa yaa yaa qawmi yaa qawmi tolkayo matalan ee leyta leyta allah waxaan jeclaan lahaa oo tamaniyayaa man yamnacu lmacruufa qofka macruufka diidayna waxba bixin waayaa yumnacuhu isagana looin loo diido qofka dadka waxba tari waaya isagana inaan waxba la tarin baan jeclaan lahaa buu leey oo waxba la siin xataa yaduuqa si ay ilaa ay ka dhadhamiyaan rijaalun ilaa ay ragdhadhamiyaan xataa yaduuqa ilaa ay dhadhamiyaan rijaalun rag dhadhamiyaan maxay dhadhaminayaan qiba maa sanacuu waxay ay sameeyeen cidhibteeda ilaa ay dhadhamiyaan caaqibadeeda oo dee qof keligii isku filan ma jire qof walba wuxuunbaa ka xumaada oo baahi buu yeeshaa marka hadduu qofku waxbaba bixin waayo oo maacuuntii bixin waayo wa yamnacuuna almaacuuna noqdo oo adeeg bixin waayo oo amaah bixin waayo oo ixsaan bixin waayo oo wax walba diido isagana in loo diidaa baan jeclaan laha kula si bal markaa u ogaado inaan isku fillayn qofna isku fillayn usluubkani waa usluubka waa dalabi dariiqiisana waa tamani wa qaala abu nuwaas abu nuwaas waxa uu yidhi yastacdifu isaga oo ka naxariis dalbaya alamiin waxayaati rasika laa waxayaati ra'sika laa acu dul miliha waxayaati ra'sika waa gabay xun inuu kaloo kale iska daaya bay ahaydoo asaatidadu maaragtay abyaad tarbawi ah oo tarbiyada aynu ka faa'iidaysano ay inoo dhigaan marka dhaar weeyaanu ilmihii wuxuu ka qasdiyaa in waxyaata ra'siga madaxaaga noloshiisaan ku dhaartee in qof makhluuqa lagu dhaartana ma bannaana laa acuudu u noqon maayo limilaha iyada waxyaata ra'siga marka waxa weeyaan waa kii khayru dalabigaha qaala dicbilun alkhusaaciyu dicbilkii reer khusaaca reer banu khusaaca waxau yidhi maa akara annaasa laa bal maa aqallahum allahu yaclamu annii lama qul fanadan innii la aftaxu caynii xiina aftaxuhaa caala kaiirin walaakin laa araa axadan maa akara annaasa alla dadku badana waryaaheen dadku meesha joogaa fara badana laa maya bal maa aqallahum alla dadku yar ah waryaahan meesha dadba ma joogo dadku yar ah allahu allah yaclamu oge alla igu og aniga aniga lama qul inaanaan odhan fanadan been inaanaan odhanno beenna kuma hadlin iska dhaaranaya wle ilahay baa igu og inaanan been odhan waaya hadda maxaa kugu dhacay innii anigu la aftaxu waa furaa cayni ishaydaan furaa ishaan kala qaadaa xiina aftaxuhaa markaan kala qaadayo ayaan isha kala qaadaa waxaan indhaha ku kala qaadaa calaa kaiirin dad fara badan waxbaan arkaa mutuul dad baa meesha ka muuqda walaakin laa araa axadan haddana qofna ma arko muxuu ujeedaa mutuul iyo wax dad muuqaal dad le waa fara badan yahi lakin haddaad hoos u eegto way maran yihiinoo shaksiyaddii iyo dadnimadii baa ka maranoo wax la wax la qaat waxay odhan jireen xeradaydu waa wada waranoo waran la qaatana male xeradaydu waa wada ul la qaato male wax saas marka dadki waxaa weya kaibli miatin laa tajid fiiha raaxilatan uu nebigu yiri alayh isalaatu wasalaam mar baa jiraysa dadku ay noqonayaan sidii boqol geel ahoo aan gaadiid la ratana lahayn waa maxay wax faa'iidaaba dadki ma leh uaaka uaay sayl usluubka halka uu ka isticmaalay waxa maa akara annaasa waa isluubu tacajub maa shayun cadiimu shay oo weyn oo la yaab leh baa akara annaasa dadka farabadiyey alla dadku farabadana markaasuu yii laa mada ma farabadna bale maa aqallahum alla yara maxaa dadka yareeya waa dadku waa yarya allahu alla ayaa yaclam ogaani anigu lama qul fanadin fanadka laba macnaa loo isticmaalayo kadibka waa la yahdaa waxaa kaloo la yahdaa asaasiqa kharifka qofka markuu gaboobo nabiyullaahi yacquub muxuu ku yidhi innii la ajidu riixa yuusufa lowlaa an tufaniduun allahi nebi yuusuf baa iisoo uraya oo riixdiisii ayaan urinaya haddaydan gabow odhanayn wuu gaboobo wuu asaasiqay lowlaa an tufaniduun xaggee buu ka soo urinaya masar markii qamiiskiisa laga soo qaaday oo yihi qamiiskayga waa kana aabbahay u geeya qamiiskii oo lasoo sidaa ayaa riixdii inankiisa ya ee halkaa uga soo ortay laba iyo toban geedii ama laba iyo toban maalmoodna mal oo lasoo soconaya iska wax mucjisaa soo maa mucjis ur intaas xayawaanka ugu urta badan maxaa ma urin kare ilaahay unbaa dee maaragtay ya markaa muxuu ku yidhi innii la ajidu riixa yuusufa lowlaa an tufaniduun tafniidkaasoo kale halkaa ugu jiraa waxa weeyaan gabow haddaydan odhan wuu gaboobay oo wuu asaasiqay marka usluubkan waxa weeyaan waa usluubu tacajub weeyaan waana kii maaragtay khayru dalabiga ahaa wey waayahay ilaahaydan beerka beelin weli waxa weeyaan inshaagii baynu ka sii baxaynaa iyo kii dalabiga ahaa iyo kii aan dalabiga ahayn iyo anwaacdiisii iyo khabarkii iyo nuucyadiisii bal tamriinka waxaa eegtaan tamriinka saddexaad kolley isku isku safxad ma nihin aan dhowr xabo ka qaadano isagana bayin waxaa caddaysaan al inshaa inshaaga caddeeya inshaaga cadday wixii inshaa ah wa anwaacahu iyo noocyadiisii madalabi ba mise wa hayru dalabi waalkhabara khabarkana cadday khabarka ku jirana cadday wa adrubahu iyo noocyadiisi adrub alkhabar waxay ahayd saddex derejo oo waxay ahayd dalabi iyo ibtidaa'i iyo inkaari waay dalabiga iyo dalabigana yaan la isku qadlin oo dalabiga kan inshaaga ku jira ee madluubka lagu dalbanayo iyo kii loo istilaaxay maaragtay khabarka ee halka mu'akid lahaa kaasna dalabi baa la odhanaya isagana mithaalka wuxuu odhanayaa hore lacamruka maa daaqat bilaadun biahliha walaakina akhlaaqa arijaali tadiiqu waa haysaan baan u malaya inshaaga waa inshaaga tamriinka saddexaad wey lacamruka maa daaqat bilaadun biahliha walaakina akhlaaqa arijaali tadiiqu lacamruka halkaa waa la ysku qabtay lafteeda ee ma dhaar baa mise dhaar maahae ee baqaagaaga ayay qasami dhaartaydu ahaatay ninka shaacirkaa wuxuu leeya waan dhaaranayaae maa daaqad ma cidhiidhiyoonto oo cidhiidhi ma noqoto bilaadan waddan biahlihaa ehelkeeda waddan dadkiisa qaadi waayaa oo qaadi kari waayaa ma jiro oo waddanku dadka cidhiidhi ku noqdo oo ka yaraado oo waxay cunaan iyo waxay beertaan iyo waxay xoolo iyo wax ka waayaan ma jiro waddan walba dadkiis waa ku filayn haddaba maxaa dhacaya dadkan kala yaacaya ee tahriibaya waa maxay walaakina akhlaaqa rijaali hase yeeshee akhlaaqda ragga ayaa tadiiqoo cidhiidhi noqota haddaad aragto meel waddan ku fillaan waaye dadkiisii waa dadka ku nool dhaqankooda iyagii baa isku dilayo oo kala boobayo oo beytka amka markaan xasuustan soomaalida xasuustaa ya lacamri maa daaqat bilaadun biahliha walaakina akhlaaq rijaali tadiiqu ya he waddan weyn oo wanaagsan baynu haysanaa laleeya caynkanoo bad eero intaas dhulbeereed dhul xoolaad dhul iska ballaarhan cidiba lahayn dadkiina waa ka sii yaacaya waddankii un ilaa laga yidhi haddii markab la keeno leahdo waddanka waxaa laydiin qaadaya ama maraykan ama caynkaa waddanka dadkaba wax yarbaa soo hadhi lahaa baa le hadii xeebtaa lasoo taago markab war yaa tegaya waddan dabadeed baa laysu qaadayaa waxaa lay dadkaba wax yarbaa ka soo hadhi lahaa kolley lama odhan karno waa wada waa wada tegayaano amba diyaar maihiin waaya marka lacamruka camrigaaga ayaa qasami dhaartaydu ahaatee maa daaqad ma cidhiidhtoonto oo cidhiidhi ma noqoto bilaadan waddan biahliha ehelkeeda cidhiidhi kuma noqoto walaakin naase yeeshee akhlaaqa rijaali ragga akhlaaqdiisa wayna ku heshiinayn inay dowlad dhistaan oo maamul dhistaan oo dabeedna marba mid qabto oo xilka oo sidaa noqoto oo waddankooda ay dhistaan qabyaalad iyo reer hebel iyo reer waxa iyo tadiiqu kan waxa weeyaan waa inshaa qaybta horun baynu ka macnaynaa mid walbe waxa weya waa inshaa oo khayru dalabiya waa lacamruka waa qasam weeyaan qaybtaa dambe walaakina akhlaaqa arijaali tadiiqu qaybtaa dambena waa khabar waa khabar oo qaybtii maaragtay dalabiga ahayda laakina mardii la geliyey laakina tawkiid bay fahaysay sida in loo kale walaakina akhlaaqa arijaali tadiiqu jumlaha waa jumla khabariya isla markaa noocii dalabiga ahaa ee tawkiidka qura laha ah beydka labaad wuxuu yidhi idaa lam takun nafsu nasiibi ka aslihi famada ladii tuqni kiraamu lmanaasibi idaa lam takun nafsu nasiibi ka ahlihi famada ladii tuqni kiraamu lmanaasibi idaa lam takun haddii aanay ahayn nafsu nasiibi qofka nasabka leh ee nasabka wanaagsan ka dhashay naftiisu haddaanay ahayn ka aslihi isaga asalkiisa oo kale qofku haddaanu waalidkii raacin waalidku can baa dhalay oo nasab ah oo akhlaaq wanaagsan iyo sifaad wanaagsan lahaa oo dhowrsoon oo can baa dhalay laakiin isagu laysa laysa ka aslihi asalkiisoo kale maaha wuu ka duwanaaday haddaba wuxuu yihi famaada famaada aladii maxaybay tuqni taraysaa kiraamu lmanaasibi manaasibta wanaagsani maxay taraysaa haddii qofkii aanu asalkiisii oo kale ahayn maxay taraysaa mansabka wanaagsan in loo dhiibaa idaa lam takun nafsu nasiibii ka aslihi jumladaa hore waxa weeye waa jumla khabariya waa khabar waana noocii ibtidaa'igaha famaada aladii kan waa istifhaam marka famaada maxaybay famaada maxaybay aladii famaada aladii kee famaada maxaybuu aladii kii ahaaday tuqni ay tarayso kiraamulmanaasibi qaybta dambena waa istifhaam oo waxa weeyaan waa istifhaamkii alabiga ahaa weeye ثلاثة layta الجibaala tadaacat cinda masracihi dakan falam yabqa min arkaaniha xajaru layta الجibaala tadaacat cinda masracihi dakan falam yabqa min arkaaniha xajaru nin dhintay buu u barooranaya wuxuu yidhi leyta waxaan jeclaan lahaa aljibaala buuraha waxaan tamaniyi lahaa oo aan jecelahay buuruhu tadaacad inay isu yeedhato buuruhu inay dildilaacaan oo ay dhandhambalmaan oo ay suulaan cinda masracihi markuu dhintay agtiisa ninkii markaa geeridii laysoo sheegay in buurahaas qarqarxaan oo dildilaacaan baan jeclaan lahaa buu yidhi degkan dildilaac oo falam yabqa aanay ka hadhin min arkaaniha tiirarhkeeda xajarun dhagaxba inaanu ka hadhin baan jeclaan lahaa layta aljibaala usluubkaasi waa inshaa usluub linshaa dariiqiisina waa tamani layta aljibaala tadaacat cinda masracihi waay arbaca lain xasunat fiika almaraafi wa dikruhaa laqad xasunat min qablu fiika almadaayixu lain xasunad laamkaasi waa muuطicatu lilqasab wallaahi lain xasunad hadday wanaagsanaatay fiika dhexdaada almaraahi barooruhu haddii si fiican lagugu baroortay oo la yidhi war ninkii hebele odayga ahaa ee akhyaarka habaa dhintay waxan iyo waxan buu ahaan jire iyo wadigruhaa sheegitaankii maraahida la sheegaya haddii ay maaragtay wanaagsanaatay laqad xasunad xaqiiqee waxa wanaagsanaatay min qablo hor almadaayixu ammaantaa wanaagsanaatay fiika lagu ammaanayo macnaha hadda uun layskama kaa ammaanayo berigii hore ee aad noolaydba dee waa ti aad gabayada ammaantaa lagugu tiriyey oo nin wacanaad ahayd oo laga markhaati kaca inaad nin wacan tahay si fiican lagu ammaanay markaad noolayd dabadeedna dee markaad iminka dhimatayna dee maraafidii iyo baroordiiqdii iyo gabayada la tirinayana waa ka sii dareen aye laa-in xasunad halkaas waa dhaar soo ma waa inshaa kayru dalabi ah la wallaahi in xasunat fiika almaraahi wa dikruhaa jawaabtiibaa marka waxa weeyaan xagga balaaqada waxay dhahdeen jumlada ra'iisada cafwan jumlada weyn ee la eegaya ra'iisada waxay dhahdeen bay dhahdeen qasamka iyo shardiga marka la eego waa jumlada jawaabo shardiga baa la eegaa bay dhahdeen marka tan dambe aan eegno marka laqad xasunad baa jawaabtiya soo maa laam oo laamulqasama iyo qad oo litaxqiiqi ah ayaa meesha yimi xasunad min qablu fiika almadaa'ixu jumladaasna waa jumla khabariya laakiin jumladaa khabariga ahi ma dalabiba mise waa ibtidaa'i mise waa inkaari laam iyo waxaa ku jira qade dalabi iska dhig dalabi way noqon kartaa kolley dee ibtidaa'i maaha oo ta'kiid bay ado qad baa lagu adkeeyey laamna waa lagu adkeeyey shanaad wuxuu yidhi lilahwi aawinatun tamuru kaannahaa qubalun yusawiduhaa xabiibun raaxilu lilahwi ciyaarta waxaa u sugnaaday aawinatun waqti baa u sugnaaday saacad bay ciyaartu leedahay saacaddaasoo tamuru ina maraysa oo tegaysa kaannahaa waxaad moodaa saacadda qubulun dhunkasho dhunkashadaasoo yusawiduhaa uu sahay u siiyo xabiibun xabiib baa sahay u siiyey xabiibkaasoo raaxilun tegaya waxay ka dhigan tahay ciyaarta oo dabadeedna ku dhaaftay waqtigii intaad ciyaarta kusoo lumisay ku dhaafay waxay ka dhigan tahay qof tegaya oo la sagooteeyo oo qofkii uu jeclaa uu sii dhunkaday maxay ku reebtay marka dhunkashadas waxba kuma reebin macnaha waqtigan ciyaarta kaaga lumana saas u tegi bu leey lilahwi ciyaarta waxaa u sugnaaday caawinatun waqti baa u sugnaaday iyo saacad bay leedahay saacaddaasoo tamuru u maraysa oo u soconaysa kaannaha xaal aad moodo qubalun dhunkashooyin qublatun qubal dhunkashadaasoo yudawiduhaa uu sahay u siiyo xabiibun xabiib xabiibkii waa kii aad jeclaa raaxilun tegayay ayaa qofkii uu ka tegayey waatan lasisi marka lasisi macasalaamanayo lasisi dhunkado marka saasoo kale ka dhigan tahay buu ku leey marka maxay noqonaysaa lilahu aawina tamuru kaannahaa ayib taa hore waa khabari marka kaannahaas ma tashbiih baa bise tawkiidun bay faa'iidaynaysaa tawkiidna waa faa'iidaynaysaa kaannahaa qubalun xabiibun xabiib yuzawiduhaa qubalun yuzawiduhaa xabiibun raaxilun kaannahaa qubalun yuzawiduhaa xabiibun raaxilun ayib kolley tawkiid inuu ku jiro iyo inaanu ku jirin labadaba waa waa waa ka suuragal oo lilahwi aawinatun tamuru intaas horta waa iska khabari waad arkaysa waa khabari oo ibtidaa'i ah wey yaa isaga dayno ka lixaad wuxuu yidhi akhilaaya low kayru lximaami asaabakum catabtu walaakin ma cala dahri mactabun akhilaaya saaxiibbadaydow low kayru lximaami haddii waxaan geeri ahayn asaabakum idinku dhici laha low asaabakum kayru lximaami haddaan geeri waxaan ahayn idin heli lahayd catabtu waan canaanan lahaa walaakin maa cala dahri mactabun taasina waxa weeyaan waa munaada weeyaan waa talabi akhilaaya waa inshaay aan idhaahdo inshaa oo alabi ah dariiqiisana waa nidaa weeye akhilaaya halkaasuu ka sii wadayaa haddana wuxuu yihi ina almasaa'ata lilmasarati mawcidun ina almasaa'ata xumaantu manaa dhibaatadu mawcidun waxay ballan la leedahay lilmasarati farxadda haddaad maanta farxdo dhib baa kaaga dambaysa haddaad maanta macnaha aanad farxsanayn waxaa kaaga dambeeya farxad baa kaaga dambaysa haddaad maanta murugaysan tahay ina almasaa'ata mawcidun lilmasarati inna waa khabar darbigiisuna waxaa weeyaan darbigii la odhan jiray alabiga weeyaan inna uu ku tawkiidiyey ina almasaa'ata dhibaatada mawcidun waxay ballan la leedahay lilmasarati farxid ina maca alcusri yusran ukhtaani waa walaalo oo cusriga yusrigu waa walaalo rahanun waxay rahani u tahay lilcashiyati maanta ama galabta aw qadin ama berri macnaha dhibta lagu jiro berri baa laga bixi doonaa ama haddii dambe galabtaabaa laga bixi doonaa waxba yay kusii waxayn wuxuu yidhi faidaa samicta bihaalikin fatayaqan ana sabiilana sabiila sabiiluhu watazawadii faidaa samicta haddaad maqasho bihaalika nin dhintay haddaad maqasho fatayaqan yaqiinsoo hubso ana sabiila waddadu sabiiluhu waddadiisa inay tahy adiguna inaad halkaa ku socoto dhimanayso yaqiinso watazawadii sahay qaado faidaa samicta bihaalikin haddaad maqasho maanta qof hebel baa dhintay laguu soo sheego ama gaadhigii baa la qallimay fa tayaqan tayaqan taas waa alabi taa hore waxa weeyaan waa waa waa khabar laakiin fatayaqan ayaa waxay tahay alab oo uu yahay waa inshaa alabi ah dariiqiisuna waxa weeyaan waa amar fatayaqan waxaad yaqiinsataa ana sabiila waddadu waddada aad ku socotaa sabiiluhu waddadiisa inay tahay o adna waad dhimanaysaa watazawadii mar kasta geeridu waa inay ku kordhisa geeridu wax caadiga inayna kuu noqon xawaalaha haddaad qof u raacdana oo ka soo noqotona maalinta dambe adiga in lagu sii qaadayo ogu waidaa xamalta ila almaqaabiri waidaa xamalta janaazatan waidaa xamalta ila alqubuuri janaazatan faclam anaka bacdaha maxmuulu waxaad soo noqotaba maalinta gaariga dib soo raacdaba gaariga dib soo raacdaba maalinta dambe adiguma haddana lagu sii staago marka sidaasuu leeyahayoo fatayaqan ana sabiila sabiilu intaa dambe tawkiid baa ku jira wuxuu yidhi ka sideedada wa kullu shajaacatin fi lmari tugni walaa mila shajaacati fi xakiim وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل شجاعة في حكيم وكل شجاعة في المرء تغني وكل شجاعة جيس النمو ولبا آه، تغني وحبي ترتاح في المرء قفك جيس النمو لا هرتا هدي قفك إلهي جيس كدقو جيس النمو سيو جيس النمو ولبا وحبي تربضا بيلاده laakiin walaa midla shajaacati geesinimada wax la mid ma jiraan fii xakiimin qof xikmad leh qof xikmad iyo geesinimo ilaahay isugu daray wax la mid ma jiraan laakiin kolleyba xataa hadduu nacasi oo geesi yahay oo aana xikmadba lahayn dee fulaygu u dhaamaa yah marka wuxuu ku leeyay wa kullu shajaacatin geesinimo waliba tuqni waxbay tartaa fi lmari qofka geesinimo walba qofku ku sugan waxbay tarta taasi waxa weeyaan waa khabari waa khabari walaa mila shajaacati fii xakiimin laakiin xakiim hadday ku sugan tahay oo qofku ra'yiina ilaahay siiyey iyo xikmad siiyey geesinimona ugu daro waxa weeyaan waa meesha u dambeysay faida ijtamaca fii imriin balaga min alcalyaai balaga min kula makaanin ha wuxuu yihi alra'yu qabla shajaacati shujcaani huwa alأwal wahiya almaxalu الثaani faida ijtamaca fii imriin haddii ra'yi iyo xikmad iyo geesinimo qof ay ku kulmaan e balaga min alcaliyaa'i kula makaanin sarraynta wuxuu ka gaadhaa meel kasta waxa uu ka dhigan yahay nin geesiyo haddana xoog leh ninku hadduu gees yahay haddana xoog leeyahay dee waa khatar laakiin nin itaaliyar ka warran oo isaguna geesi ah nag nag nag nag nag waa kugu soo ordayaa wadnuhu ka yar nool yahay moogta ma kugu soo orda laakiin xoog ma leh markiiba cerkaa loola baxaya ba dhulkaa looga baydhaya laakiin hadduu intuu geesi yahay haddana xoog weyn yahay ka hor waa khatar wey marka ra'yiga geesinimada waxaan u akriyaya abyaadaasoo jar kulligood inaan wada akriyo waan jeclaan lahay lakiin wakti ma ma ma jirayo waana inaga sii dhacayaa inshaagii wuxuu u qaybsamaa dalabi iyo hayru dalabi khulaasada dalabigu waxa weeyaan aladii yastadcii maطluuban lam yakun xaasilan waqta dalabi waa shaygii u yeedhayey ama dalbanayey wax aan waqtigii la dalbanayey aan xaasil ahayn asal ahaan waa saas waana shan waa amar iyo nahyi iyo istifhaam iyo tamani iyo nidaa shantaasaana balaagada lagu diraaseeya ka hayru dalabigaahi laa yastadcii maluuban wax kaluun baa looga jeedaa oo waa tacajub iyo madxi iyo demi iyo qasam iyo rajaa iyo afcaalmuqaaraba qaar ka mida iyo si cuquud iyo kuwaas iyana waa hayru alabi oo waxa weya waa insha hayru alabia weyaan shanta daqiiqo insha allah kaasaan ku bismilaynaya alinshaa dalabiya shantii baynu bilaabi doonaa haddii la yidhahdo mid mid baynu isu dultaagi doonaa alamru amarkii amarku waxa weeye asal ahaan almru waxa weeye dalabu xuduuثi اlficli min almukhaaطabi calى sabiili اlisticlaa'i wاlilzaam amar waxaa la yhahdaa waxa weeyaan alabu xuduuثi اlficli min almukhaaطab alabu xuduuثi اlficli ficil in la keeno in laga dalbado min almukhaaabi qofka aad la hadlayso inuu ficil sameeyo inaad ka dalbato calى sabiili اlilzaami wاlisticlaa adoo ku waajibinaya midda kale waa inaad ka sarraysaa waa inaad ka sarraysaa qofka haddii aanad ka sarrayn ma amri kartid eeg madaxdu iminka marka ninka madaxweyneahi oo odhanayo ciidanka amar siinayo leh wuxuu odhanaya he meel heblaayo laba madfac ha lagu rido labadi markaasay dabidna way ku duqaynayan bal kuwan gaaladan eeg eyga la yidhahdo butin baa soo bixinaya amar oo dabeedna halkaa hala duqeeya waa duqaynayaan kii kale baa eygii maraykan baa soo bixinayo halkaa cruise ha lagu rido dhugdhug unbaad maqlaysa amarka waxaas baa la yidhaahdaa waa alabu xuduudi اlficli min almukhaaabi cala sabiili اlisticlaa'i marka boqoradan adduunka iyo alle awaamirtiisa iyo rasuulka kuwaasa awaamira asa xaqiiqahaan siisku yahay laakiin wuxuu noqon karaa waxyaabo kale oo aan qaraa-inta laga fahmo ayuu noqon karaa insha alla tanna waynu arki doonaa alamila tusaale ahaan min risaalatin risaala waxaa ku sugnayd risaaladaasoo licaliyin cali u laha radi allahu canhu risaaladaasoo bacaa biha uu u diray ila bni cabaasin in adeerkii cabdullahi bni cabaas oo wa kaana ibnu cabbaas wuxuu ahaa caamilan barhasaa buu ka ahaa bimakata e risaaladaas waxay ahayd amaa bacdu intaa dabadeed faaqim u jooji linaasi dadka waxaad u joojisaa alxaja xajka dadka xajisii oo xajka adaa ka madaxa xajku had iyo jeer wuxuu baahdaa madax buu u baahdaa bicsadaa xajka cid raacsan oo madaxa marka adiga xajka iga wakiile adigu xajka dadka xajisii waaya aqim wadakirhum waanina dadka waxaad ku waanisaa biayaami illaahi maalmaha ilaahay marka ayaamullah waxaa looga jeedaa marka dadka tadkiirka allatii caaqaba fiiha almaadiina calaa suui acmaalihim dadka waxyaabaha ilaahay ku waaniyay waxaa ka mid ah ayaam ullaahi wa aalaau ullaahi ayaamta ilaahay yani dadkii waxa soo maray dadkii mukadibiinta ahaa dhibaatooyinka sameeyey wixii lagu ciqaabay iyo biaalaa illaah wadakirhum biaalaa illaah iyo nicimka ilaahay iyadana waa lagu waaniyaa dadka iyo biaayaat illaah altadkiiru biaayaati illahi wa biaalaa illahi wa biayaami illah marka wuxuu leeyahay wadakirhum waxaad ku waanisaa dadka oo xasuusisaa biayaami illaahi maalmihii ilaahay wajlis u fadhiiso lahum iyaga alcasrayn labada casar u fadhiiso oo xagga xukunka iyo xagga fatwada iyo gelinka hore iyo gelinka dambeba meel ay kuugu yimaadaan oo waxyaabaha ay u baahan yihiin kuugu yimaadaan ama ay fatwada iyo cilmiga kaga qaataan u fadhiiso fa afti u fatwood almustaftiya ka fatwada doonaya u fatwood wa callim bar aljaahila wadaakir u mudaakirey alcaalima kii caalimka ahaana mudaakare la samay amar uu soo bixiyey wuxuu yhi aqim linnaasi alxaj wadakirhum biayaami illah wajlis lahum alcasrayn faafti almustafti wacallim aljaahil wadaakir daakir al kulluhaa waa awaamir awaamir weeya marka awaamirtu oona saddex afar siiqay leedahay saynu barannayoo mid waa ficil amarka caadiga ah midna ismu ficil amar baa la yidhahdaa midna waxaa la yidhahdaa masdaru naa'ibun can ficlihi midna waa ismu ficil sidiisa ah afartaas markaa siiqo unbaa mid ku yimaadaa halkaa hore markaa waxa weeyaan kii ficil amarka caadiga ahaa ayuu intaba laga wada saaray wa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu ihi walyuufuu ha oofiyeen dadku markay ka yimaadaan carafa oo ay mina soo maraan oo ay ha oofiyeen nuduurahum nadaradooda ha oofiyeen walyadawafuu ha ku warwareegeen bilbeyti kacbada ha ku warwareegeen oo ha dawaafeen beytkii alcatiiqi ee sharafta badnaa ama qadiimka ahaa kacbada ha ku warwareegeen ficilada liyuufuu nuduurahum liyatawafuu waa ficil mudaaric oo maqruurun bilaami alamar ilaa marka xarfu cadafka laga horaysiiyaa la yidhahdaa wal falyadxakuu uma lyaqduu marka uma iyo fa iyo waaw markii laga horaysiiyo ayaa laamka la reebaya lakiin asal ahaan wuu hoos dhignaa iyadoo uu hoos dhigan yahay waxba laga horaysiin waxaa la mid ah liyunfiq duu sacatin aynu naxwaa ku miaanji liyunfiq ha bixiyo duu sacatin mid wax haystaa oo hodanihi min sacatihi hodanimadiisa wax ka bixiyo bilucan ha bixiyo marka ficil amar ficil mudaaric almaqruunu bilaami alamar ayaa siiqa faa'iideeye ka mid aho talabaada siiqada saddexaadna waxaa weeyaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi calaykum laasima anfusakum naftiinna laasima laa yadurukum idin dhibi maayo man dalla kii lumay idahtadaytum haddaad idinku hanuunsan tihiin kii lumay isagaa iska lumay alaykum calaykumkaas baa waxaa la odhanaya waa ismu ficil amar oo wuxuu faa'ideynaya wixii ay faa'iideynaysay ilzam ilzam wixii ay faa'ideynaysa uu faa'ideynaya macnaha waxa weeye markaa ismu ficil amar baa la yihahdaa isagana waa baab dhan oo naxwaha lagu daraaseeyo wuxuu faa'iideeyaa amar buu faa'iideeyaa oo siiqooyinkii amarka ayuu ka mid yahay ismu ficil amarku calaykum duunaka iyo ilayka cani iyo sah iyo mah iyo xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax kullu haadaa waa amaro weeyaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wa bilwaalidayni ixsaanan wuxuu ku wadaa inay tahay ixsaanan taasi masdaru naa'ibun can ficlihi macnaa axsinuu inay ka bedel tahay axsinuu wanaag u sameeya bilwaalidayn labadiinna waalidna wanaag u sameeya halkii laga odhan lahaabaa ixsaanan laakiin taa waxbaa ku jira inuu miaaliye ahayd kuwii kale ee la odhan jiray fasabran fii majaali lmowti sabran famaa naylu lkhuluudi bimustadaacin qatariyu bnu fajaaca beydkiisii oo kale sabran aala yaasira xadiidka nebiga laga soo wariyey calayh salaatu salaam uu yidhi sabran iska adkaysta aala yaasira iyo aala yaasira aala yaasiroo la cadaabaya markuu maka ku soo maray xadiiska xaakim ayaa wariyeen inkastoo sanadkiisa la yahay inqidaac baa ku jira dabaraani iyo wuxuu ku yidhi nebigu sabran macnaa waxay ka dhigan tahay isbiru iska sabra iska adkaysta kaas waa ismu ficl amar baa markaa isna la waxaa leeyahay cafwan masteru naa'ibun can ficlihi baa leeyahay masteru naa'ibun can ficlihi macnaa halkii isbiruu laga odhan lahaa unbaa sabran laga yidhi halkii uskut lagaa odhan lahaa baa laga odhanayaa sukuutan halkii ismit laga odhan lahaabaa samtan laska kaa odhanaya halkii qum lagaa odhan lahaabaa qiyaaman lagu odhanaya ya wa qucuudan lagaa odhanaya marka kaasna ismu ficil waxaa la masteru naa'ibun can ficlihi in sha allahu tacaala halkaas ayay maanta ayay ku joogtaa halkaasaynu iskaga joojinaynaa berito haddii la yaho ayaynu kasii qaadi doonaa sala allahu wasalama wbaaraka cala nabiyina muxamed